xilli dowladda kenya ay dhowaan shaacisay in la xidhayo xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa hay-adda qaxootiga qaramada midoobey u n h c r iyo maamulka jubbaland ay ka wada hadleen sidii loo heli lahaa dhul la dejiyo dadkaasi iyo wax ka qabashada xaaladaha bini'aadanimo ee haysta dadkii sanadihii dambe laga soo raray dhadhaab ee hadda kismaayo ku sugan kuwaasoo xaalada dhinaca nolosha ay haystaan kadib markii ay la qabsan waayeen nolosha soomaaliya warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa kismaayo kasoo diray wariyaha v o eda aadan maxamed salaad wafdigan ka socday ee xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga adduunka ee u n h c r ayaa waxa ay kulamo saacado badan qaatay ee la yeesheen mas-uuliyiin uu hogaaminayey madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland suldaan cabduqaadir xaaji maxamuud lugodheere sidoo kale kulanka waxaa goobjoog ahaa wasiiro ka tirsan maamulka jubbaland wafdiga hay-adda qaxootiga adduunka ee u n h c r waxaa hogaaminayay market guos oo ah wakiilka hay-adda qaxootiga adduunka ee soomaaliya u qaabilsan shirkan ay yeesheen mas-uuliyiintan ka socotay hay-adda qaxootiga adduunka u n h c r iyo mas-uuliyiinta ugu sarraysa maamulka jubbaland ayaa diiradda lagu saarayay xaaladaha bani-aadanimo ee haysta dadka dalka dib ugu soo laabtay ee ka yimi xeryaha dhadhaab ee dalkaasi kenya iyo sidii loo caawin lahaa dadkaasi oo dhibaatooyin bani-aadanimo ay ku haystaan magaalada kismaayo waxaa sidoo kale kulanka diiradda lagu saarayay sidii loo dabooli lahaa baahiyaha ay qabaan dadkaasi ee la xiriirta caafimaadka biyo nadiif ahi waxbarashada iyo adeegyada kale ee muhiimka ahi ee dadkan ay u baahan yihiin markii kulanka uu soo gabagaboobay kadib waxaa saxaafadda la hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta jubbaland cabdiwaaxid maxamed dhaqane waxaana uu faahfaahiyey waxyaabihii laga wada hadlay mudanaha u weyn hay-adda qaxootiga adduunka ee u n h c r oo u xilsaaran soomaaliya wuxuu booqanayay dowlad goboleedka dowlad goboleedyada o dhan maantana wuxuu soo booqday jubbaland halkan madaxtooyada jubbaland ayaa lagu qaabilay waxaana ka soo qaybgalay wasiiro fara badan oo matalaya wasaarada tiro ah booqashada waxay ku salaysnayd maadaama ninkan ama mudanahan uu ku cusub yahay soomaaliya inuu u kuurgalo xaaladaha ka jira soomaaliya ay ku sugan yihiin dadka ka soo noqonaya dhadhaab qaxootiga ku ahaa dhadhaab muddo dheer iyo dadka barakacyaasha ahee ku barakacay waddanka gudihiisa maadaama hay-adda qaxootiga adduunka ee un h r howlahaas ka shaqayso kulan dheer baan qaadanay wasaaradaha waxay soo gudbiyeen baahiyaha ay qabaan dadkaas kuwa soo noqonaya kuwa barakacayba khaasatan wasaarad walbaba qaybta ka qusaysa ayagana waxay ballan qaadeen in howlaha dhibaatooyinkaas ayaga ah ay wax ka qabtaan waxa kale laga hadlay waxaa weeye dadka dhadhaab jooga weli ee soo noqonaya sidii loogu diyaargaroobi lahaa maadaama dowladda kenya ay ku dhawaaqday in xeryaha la xirayo waxaa maaragtay la isweydiiyey in loo diyaargaroobo oo dadkii ama tiritira yar ha usoo laabtaan ama si weyn ha usoo noqdaane in loo diyaargaroobo kulankaas miduu qaatay waxaana laga hadlay waxyaalihii muhiimka ah waana laisku afgartay wax walbaba in la wada shaqeeyo inkastoo hay-adda qaxootiga adduunka u n h c r ay gacanta weli ku hayso dadka ka soo laabtay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalkaasi kenya kuna sugan magaalada kismaayo islamar ahaantaana guryo loogu dhisay mid ka mid a xaafadaha magaalada kismaayo ayaa haddana waxaa waayadii dambe bilowday qulqulka dadka dib ugu laabanaya xeryaha dhadhaab ee ka tegaya magaalada kismaayo kuwaasi oo ay ku adkaatee nolosha magaalada kismaayo waxaana ay badankood bilaabeen in ay dib ugu laabtaan xeryihii markii hore laga keenay ee dalka kenya agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta jubbaland cabdiwaaxid maxamed dhaqane ayaa sheegay in laga wada hadlay qorshayaasha la xidhiira sidii looga hortegi lahaa dadka dib ugu laabanaya dalkaasi kenya ee ka tegaya magaalada kismaayo gaar ahaana kuwii dalka dib ugu soo laabtay waxaana uu sheegay in xilligan jubbaland ay wado bannaynta dhul ballaaran oo la doonayo in guryo cusub laga dhiso kuwaa oo loogu talagalay dadka ka soo laabanaya xeryaha qaxootiga ee waddankaasi kenya xilli dowladda kenya ay sheegtay in la xirayo xeryaha qaxootiga ee waddankaasi kenya ee dhadhaab ku yaala si aysan dhadhaab ugu laabanin mar kale waxaa dhacday dadka qaar inay dhadhaab ka yimaadaan oo markay nolosha soomaaliya la qabsan waayaan waxbarasho fiican waayaan caafimaad fiican waayaan biyo fiican waayaan hoy fiican ay waayaan inay ku laabtaan dhadhaab baa dhacday taasaa marka iyada oo laga duulayaa la isku afgartay in wax laga bedelo noloshooda waxaa kaloo xusuun badan dowladda jubbaland inay diyaarisay dhul la rabo in dadkaas loo dhiso oo halkaas webiga garabkiisa ah oo muddo toban iyo xoogaa kilomitr u jirta magaalada in guryo looga dhiso biyo loo geliyo caafimaad looga dhiso iskuulle looga dhiso amnigooda la sugo oo halkaas loo raro hadda kadib guryo waxtar ahoo maarata ay ku hoyo karaan mustaqbalka laga dhiso taana waa lasoo jeediyey waxaa kaloo lasoo jeediyey in la sameeyo qorshe haga dadka soo noqonaya sidii noloshooda ay ku gaari lahaayeen qorshe haga ah oo kow iyo laba iyo saddex tillaabo qeexaya hay-adda uncr ninka u weyn soomaaliya iyo dowlad goboleedka jubbalandna way isla afgarteen in ka badan toban kun oo qoys oo soomaaliyeed ayaa dalka dib ugu soo laabtay kuwaas oo ka yimid xeryaha qaxootiga ee waddanka kenya ee dhadhaab waxaana tan iyo markii dadkaasi ay dalka dib ugu soo laabteen ku adkaatay nolosha waddankooda in badan oo ka mida dadkaasi ayaa ku laabtay xeryaha kenya halka qaarkoodna ay weli la daaladhacayaan nolosha magaalada kismaayo oo aad u adag aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo